gudoomiye ku-xigeenka raashikada kalluumeysiga waxaan warbixin kaa siinayaa khasaaradii boosaaso ka dhacday ay dabayluhu iyo duufaanadii ay sababeeyeen gaadiid tiro badan oo gaadiid yaryar iyo waaweynba isugu jira baa ku burburay meesha naf wax kuma gaarin oo naf hadda rasul xeebta boosaaso wax ku gaareen ma jirto boosaaso marka la yiraahdo laakiin khasaaro maal baa ka dhacay waxaa ka waxaa burburay xiimado haaraya dhowr iyo labaatan saxiimadood waxaa ku burburay saddex laash oo laashaskan waaweyn oo foolkayaasha iyo noocyadaas iyo siiloon dhulka intaa leeg baa ka dhacday sida aad og tahayna khasaaruhu dhul badan buu ka dhacay oo ilaahay baa maaragtay dhul baa naf badani ku go-day sida xag xagga waqooyiga oo kale xeebaha soomaalida soomaaliyada waqooyiga waad og tahay cumaan oo kale waa adiga ogow hadeer iyo damaysay ilaa sagaal daniyood ama sideed ilaa sagaal daniyood ba waxa weeye xoolihii saarnaayo iyagila aan la arag guryo fara badan baa ku burburay meesha la yidhaahdo dee dhul badan bay khasaaruhu geysay laakiin innaga waxa la oran karaa waxa weeye dee gaadiid fara badan baa burburay oo gaadiidka yararkaa u badan oo marsada oo laa haweenka kama helin xagga marsada dekeday ka heshay oo khasaarahaas ka dhacay waayahay waxaa diray digniino fara badan oo la xiriira dabaylahan in ay soo socdaan maadaama shirkadii kalluumaysiga atiin adinku ma idinsoo gaareen digniinaha caalamka ka imaanaya kuwa puntland wasaaradda arrimaha gudahaba ay soo daysay waa ka gaashaabanay meeshii aan ka gaashaabanay waxay ahayd dee haabada marsada in la dhigto gaadiidka la dhigo aan badda loo bixin wax bad u baxay ma jiraan oo gaadiid bad markaa khasaaruhu bad ku gaaray ma jiro khasaaruhu wuxuu ka dhacay waa marsada waxaana waxay ahayd wax maaragtay aasa ah oo maaragtay qaab kale badii iyadoo aan wax dabayla lahayn oo dabayl bisha ka dhacaysa oo qofkii saameynaysa ama huga iyo hugu badan midna aan lahayn oo dabayl lahayn waa bad waxaa galay wax maaragtay dhinaca kale maaragtay marxalad adag ay intaas kor u booday maaragtay xisaab badan waa badi gashay mawdad bay samaysay mawdadaasa marka gaadiidkii dekada ku burburasay meesha in gaadiidka yararkaa kalluumaysiga la dhigo wayna soo gaareen aadna waa waxay gelin baan samaynay dadkii waa la hadalay meelo badan baanu kala hadalnay kuwa masooyin soogabaa masooyinkiina ku nagaadaan oo ay badda u bixin kala hadalnay waxay gelin aada u badan bay ka hadashay waxa weeye haddaan hastaashatada aanu warbixintaa gudbinay dee hawsheedii iyo shaqadayda ahayd aad baanu maaragtay codsigaa ka yimi dawladda oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo ka yimi caalamkaba aad baan u qaadanay saadaasha hawada laakiin hadde qadar ilaahay baa dhacday oo dee badii masadii baaba loogu yimi waxaa jirta in doomahan gaadiidka badda waaweyn iyo yar yarba ay ku burbureen ma jiraan maamulka dawladda puntland iyo hay-adaha samafalka cid arrimaha waxay kaga qabatay burburka iyo sidii aada uga soo kaaban lahaydeen walaal waxaa iyada oo weli hawshaan faraha la gashay ma jirto laakiin wasaaradda kalluumaysiga guddigay usoo degtay xog urina hawlaha maaragtay way dhex galeen laakiin wax waxqabada oo maaragtay dee gurma degdega weli xaaladaas nama soo gaarin hadee waxaana moodaa weli xaaladaas hadeeleyan maaragtay weli xaaladii baa lagu jiray dulsoonidii dabaylaha lagu jiray insha allahu dadkiina waa laiskaranay dhibaatooyinku gaareen oo dad badana dhibaatada gaartay waa laiskaranay baysaskooda waxa weeye waa la hayaa insha allahu wax badan intana gaadiidkii maadaama meesha marse ahayd gaadiid tira badan tiradii gaadiidku ay sii kordhaysaa iyo dadkii waxay ka maqnaayeen laakiin tirakooka rasmiga insha allahu waa u wadnaa oo waa meel fiican bay noo maraysaa waana waxa weye wasaaradda ruuxeeda arrintaa guddiga u dirtay oo noo yimi insha allahu waa ku shaqeynayna anagi wasaaradda hawshana waa socota insha allah marka loo eego dhinaca kalluumaysiga badda shirkaduhu hadda kalluunka ma doonaan oo sidii awal badda ay uga kalluumaysan jireen ma uga kalluumaystaan
walaa laba qaab weeye xillina waxaa lagaga shaqeeyaa shabaagaha xillina gaadiid kale oo xilliga xagaagaa shaqeeyaba boosaasu sida dabeecadeedaba tahay oo horey u ahaan jirtay waxaa jira gaadiid gaar u ah xilliga xagaagaa shaqeeya gaadiidkaa xilliga xagaagaa shaqeeya shaqadoodaa xagaagay shaqeeyaan oo bilaabataa wayna ka shaqeeyaan oo waxa weye fiilay siidaan fiilahaasa kalluun ku keenaan kalluunkana waa la keenaa oo labadan bir hader shalay iyo maanta waa la keenayay insha allah wuuna fiican yahay oo kalluunkii wuu fiican yahay laakiin walaal badda waxbaa galay waxa weeye alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaah baa noo sakiray de xaaladaha iyo marxaladaha dhul ka dhacayna waad og tahay oo xog baad uhaysaa ilahay wax loogu xamdiyaa meesha ka dhacay waxa weeye khasaaro fudud weeye mar haddaan nafa badan iyo waa go-ay haddaan lalahayn walaalaheena gaarkaa oo somaliland dhibta ka dhacday waad og tahay cumahan dhibta ka dhacday waad og tahay sakadara dhibta ka dhacday waa og tahay waxa weeye alxamdulilahi rabbilcaalamiin khasaaro waxa weeye sahlan weeye laakiin sanada waxa weeye sagaal inteeda wax uduqo nin walba wixii gaaraa waxa weeye dee baa culays culays ku ah marka dad badan baa meesha ku beerbeeraantideeda ku burbur iyaguna waxa weeye dee warbadiina loo ku ganacsan ilaahay xaggiisa ka yimi qof walba waa ku ganacsan yahay hadda sidee waa yahay marka loo fiiriyo iskaashatooyinkiina kalluumaysiga marka laga soo tago cumaan iyo somaliland iyo suqadaro iyo marsada magaalada boosaaso waxaa gaadiid fara badan baa ku burburay ma jiraan deegaanada kale ee puntland sida xeebahan ku teedsan puntland sidaasoo kale in burbur ay soo gaareen gaadiidkooda kalluumaysiga ha wala laasqura oo kale baa kamid ah ilaa toban gaadiida baa wax ku gaareen qaybna burburtay qaybna khasaare weyna soo gaaray oo maaragtay aada u baan marka way jiraan walaal meelo badan ceelaya kamid roogaadeena wax ku gaargaareen way jiraan walaal laakiin waxaa loo de waa waxyaabo iska way jiraan meelo badan baa jira walaal waa yahay marka laga soo gudbo masiibadan ra- rabaaniga ah ee gaadiidka kalluumaysiga iskaashatooyinka soo wajahay waxaa jira iskaashatooyinka kalluumaysiga marar badan inay soo gudbiyeen cabasho aada u fara badan oo ku saabsan maraakiib jiriif ah oo xeebaha soomaaliya iyo puntlandba dhibaatooyin ku haya arrintaasi xaggee ku dambeysay
walaal insha allahu kolley arrimahaas waa arrimo weli taagan insha allahu waxaan rajeyneynaa waraysi faahfaahsan oo maaragtay inta ka ballaaran inaynu aaskiino haddii ilaha yidhaahdo haddana waxaan rajeyneynaa insha allahu bal haddana hawshan
waa yahay waa yahay marka waxaad hadda sheegtay ugu dambeyn in wasaaradda kalluumaysigu ay tirikoob iyo wax samaysay dadkii burburka gaadiidka badda uu kasoo gaaray waa sidee xaaladda dadkaasi hadda yaa adinka laftiina ma samayseen contribution iyo iskaashi ku saabsan sidii dadka wax loogu qaban lahaa shaqadoodiisi dib ma ugu laabteen doomahaasna wax rajaama leeyihiin
walaal kuwan burburay waxa weeye wax rajaamale oo qaar badan wax rajaa male de dhowr laakin kaan ku sheegnay waa kuwa burburay kuwa nabaradu gaareen ama dilacyadu gaaray oo la tabi karo ma aana sheegin hadda gaadiidkan burburay waxa weye matooradii waa ku burburay qalabkii waa burburay shabaabkii waa burburtay saabaankii kale u saarnaayo dee ay adeegsanayeen oo shaygu dowlahaabaa ka lumay waxa weeye waa qof dee shay buuxaa oo maaragtay shaqadu diyaara baddaa dhistay wixiina waxa weeye dee wax habeen baa lagu soo guuriyey waxa weeye muxdisa ku dhacday marka walaal waxa weeye adigu dee weli waxa loo istaagay oo maaragtay wax loo qabtay oo khasaarihii gaaray lagala qeyb qaatay ma jiro laakiin insha allahu waxaan rajeyneynaa oo waxyeelin wadnaa in dadka wax lagala qeyb qaato oo waxaan leenahay de ilaahay baa waxaan keenay ilaahay bedel khayr qabana ha ugu bedelaan leenahay